iyo godkii oo kala nasbi oo isku meel saaran weeye ogow ayagoo isku hal dhibic meeshaas korkaa ka saaran ba'dii markii saas loo dhigo kordhigii waxaa laga dhiga color oo cagaar masalan hoos dhigiina waxaa laga dhiga waa isla meeshii color kaleeto oo nooc kale ah godkiina waxaa laga dhiga color kale dadkii wax la fahamsiiyaa la rabaa ogow nebi moxamed macnaha qur-aanku in luqada carbeed oo dhan aan lahayn xarake iyo dhibco lahayn ogow ee ma ahayn qur-aanka keliya dhibciyi xarakada laga daayey ma ahan ha u moodin taasa moodin luqada carbeedaan dhibciyi xarakaba lahayn jiri jirma dhibcihi xarakada luqada carbeedba wax ku cusub le waayo marka taabiciin waxay ku ogaayeen xarakadii oo isku meel saaran oo laakiin shakli lagu kala bedelay jaalle iyo guduud iyo cagaar lagu kala bedelay kabacdi taabici taabiciintii waxay sameeyeen iyadoo isku meeshii saaran kalarkii inta ka daayeena waxay yidhahdeen jiitin waa isku wadayda iyo halkii halkii nooc ogow jiitin noocaas u eg iyo mid kaleo jiitin kaleo xagga loo jiidayo iyo jiitin kaleo xagga loo jiidayo waa dhib kalaradiyaa laga daayay oo hoos dhig iyo godkii iyo lagu kala fahmaayo kabacdiyaa korka mid lafta jiitintan korka la saaray jiitinna hoos la saaray mid kalena sa godkiina saan loo soo qaroofay waa kaa reebka isdilaax le wey ogow welina qur-aankii nebi maxamed qur-aankii nebi maxamed sala allahu alayhi wasalam uu rablciza noogu keena jibriil u keena qur-aan kulligood lagu ilaaqaya marka waxa weeyaan miisaanka xaqaahi wuxuu yahay shaygaani wixii nebigu nagu ogaayo nebigu nooga tegey ma waafaqsan yahay mase waa garab marsan yahay hadduu garab maro iska tuur inkaaruqda waxaan diintii garab marsanoo lagu soo daray tuur waa bidca qabiixaa wixii diinta kamid oo lagu soo daran iska qaade oo istimbaadkan macaanidan istimbaadku laleeyahay culumtaan dhan oo fiqhi laleeyahay nebigu kuma ogeyn haddii fiqhii la dhihi laha da waa fahamkii la dhihi laha aladab alcarabiyu funuuntan la yidhaaho dhan hal xaboo nebigu ka ogaa lama maxwe ma jirin saxaaba ma ogeyn taabici ma ogeyn taabi caliya bn abi taalib iyo cumar ibn lkhadaaba la sheegay inay kelimo ka bilaabeen naxwaa ka bilaabeen sarfi iska baddaa warkiisa iyo balaaqiya hawlahaas waa ka marka waxa weya nebigu waxaan ma ogaa mise ma ogeyn miisaankaagi maaha miisaanka xaqaahi waxaanay wixii nebigu ogaa ma waafaqayaan mase waa garab marayaan hadday waafaqeen nebiga halkaa noogu sheegay oo wax ka mid a haddii lagu daro in la aqbalaya waa xadiidka mafhuumkiise la aqbali waa garab maray soo maaf marduudun dheh man xadatha fii amrina diinka dhagaan qof kusoo dara hadaa kana maa shay laysa aan ahayn huwa maaguwa minhu min addiini minhu min alamri amarkan waxaan ka mid ahayn qofkii kusoo dara fahuwa shaygaasi radun marduudun waa mid la iska tuura wey laga tuura le bidcada qabiixada hadday noqoto bidca ka makruuha iyo bidca muxarama labadaasay noqonaya wixii diintan lagu daraayo wixii dad diinta ogow diinta gudaheeda bidcadii aimada islaamku waxay ka dhigeen marka hore laba qaybood wuxuu yihi saakaa darri waxaa bidca la yidhaha laba qaybood le saldhiga hore laba yihiin waxaa la yidhaha bidca lugawiya iyo bidca sharciya lamana diidi karo qofku haddii uu yidhahdo labadaas bidca uma qaybsanto haddii uu yidhaahdo waa qof yidhi cirku nagama koreeyo dhulkuna nagama hooseeyo qof waaqica diiday le waay wax jira qof diiday bidcadu luqawi iyo iyo sharciyay uqaybsantaa waxaa la radinayaah bidcada sharciyada le waay oo maxay tahay waxaan diinta ka mid ahayn oo lagu daro diinta waxaan kamid ahayn waxaan waafaqaynin oo lagu daro taa bidcatun sharciyatuna la fa huwa raddun hadday karaaha tahay hadday xaaraam tahay bidcada luqawiyaa laakiin iyadu sharciyadu waa shay bisaan idhi ogow wax diinta aan ka mid ahayn oo lagu daraa bidca sharciya la yidhaah bidcada luqawiya laakiin maxay yihin maa xuditha wixii cusub oo dhan a la yidhaha wixii cusub oo dhan hadday fiican yihiin iyo hadday xun yihin markaas axkaamu lkhamsa galeen waa bidcada luqawiya ogow bidca luqawiyaa wixii cusubaa la yidhaahdaa ha xumaadeen hase samaadeen markaasay waxay noqotay mid waajiba mid sunnaa mid xaraama mid karaaha mid mubaaxa say kulliga wax cusub le laga rabaa ma garta saacaddaana waa wax cusube nebi maxamed ma ogeyn baashaan saacaddan ad waktiga ku xisaabsanayso nebi iyo saxaaba iyo taabiciin iyo salaf midna ma ogeyn wax salafo saalix hataa u ogaa ma ahayn diyaaraddan cirkaa iska biibaysa lama ogeyn wax horoo jiri jiray ma ahayn wuxuu yidhi saxaabigu awalu ma axdatha annaasu bacda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam almunkhol nabiga dabadiis dadku wax cusub ay la yimaadaan waxa uu u horreeyey uu yidhi ninkii saxaabigaa xaarinka maxaa kaloo abigu dadka u yaqaan taasaan u aqaanaa baalka raashinka lagu kala sikiyo midka budada iyo jariirta iyo lagu kala sooco aa u horreeyey wax dadku cusboonaysiiyaan waa muxdatha soo arki maysa nabiga zamankiisi ma jirin waa la weydiiye waa la yidhi oo haddaadan xaarin haysan raashinka saad u kala soocan jirteen waxaan yeeli jirnay yidhi waa inta shiidno raashinka dhagaxa lagu shiidaya la shiido raashinkii dabka la saaraya bihi biyihi dabka la saari biyihii markii dabka la saaraya biyuhu baylaan oo kululaadaan kuwii raashinkiioo wixii si iswata jariir iyo iyo budo iyo buunsho iyo isugu jira aa lasoo qaadaya m biyo kalaa lagu qasaaya markii biyaha lagu qaso inta aan nacfiga lahayn oo buunshaha kor ay soo aadaya mawt markaas xagga la ysaga firdhinayo intii fiicnana xagga lagu shuban jiray saasaa jiri jirtay baalkan arrin cusubaa lana siiye le waayo magarata wa loo bogay marka manaa luqaha luq ahaan wixii cusuba bidcaan la yidhahda markaas ad xaarin hadda waa xaaraan mea la dhihi karaya waa wax shay loo bogayo nacfi leh wa ku ooleh bidca luqawiyaahi qaybahaasay yeelan bidca sharciyaahina hal shay weya waa waa bakti iska watuur waa marduud wey kulliga qaybsan maydo karaahiye mubaax keliya haato rawahu xadiidka waxa weriya albuhaariy muslim buhaariy muslim baa wariyay fii riwaayatin limuslimin riwaaya muslim iska leeyahana waxaa ku sugnaa man camila qofkii camal fala camalan camal qofkii camal fala camalkaasoo laysa uusan ahayn calayhi camalka dushiisa amruna camal aan diintanadaani aysan saldhig u ahayn qofkii sameeya fahuwa camalkaasi radun marduudun waa mid la radiy riwaayadii hore oo labada sheikh ka dhexayday riwaayadaana ka caamsan waa tacmiim bacda takhsiis tii hore ixdaafay ahayd wax cusub oo la keenay ahayd mogta laakiin tani cusaybku ma khusaydo ha waxaani wax horoo jiri jiray oo nabiga xilliguu joogay wax jiri jiray ha ahaada wax ka dambeeyeyse ha ahaadeene qofku camal diintanadaani aysan saldhig u ahayn hadduu sameeyo ilaahay ka aqbali maa dadkuna ka aqbali maaya qofka wax sanuu sameeye la dhihi maayo waa layska tuuray markaasaa bidcada oo oo oo oo la radinayu imaamka hadda shaarix aan hayaahi wuxuu u qaybiyey laba qaybood bidcadii la radinayay wuxuu yidhi أtى المصنف بhذه الرواية لأنها تفيد أن كلa عمل لم يkن عalى أمر شhرعي فهو مردود وفاaعله آثم سواء كاna محdثا أmا صبوقا bه و hore hyaatee فهو cمل mima qبلha ti horiye waa ka caamsan yahi kelimaad meeshaan ga dambeya kelyan ka raba ثuma إن hذا الحadيث قاaعدة عaظيمة من قواعد الإسلام وهو من جواaمع كلمhi صلى الله عليه وسلم وفيه التحذير من البدع المحرمات fiihi min albidaci wlmukhtaraacaati wlmukhtaraacaat bidcooyinka iyo waxyaabaha cuscusub iskaga digideediya ku sugan waa intaan danaynayo mukhtaracaadkii almadmuumati la haydaarteeyey makruhatan kanat mid lakada aata aw muxaramatan mid irataate wax cusub oo sharciga ku xun ama karahahaadin ama xaaraam ahaadina waa lagaga digay o iska dah fa min alula midda makruuhada waxaa ka mid a zukrufatu lmasaajid masjidka in la dhaldhalaaliyo la qurxiyo gabala gabala loo yeelo la xardho lama ogola waa ku shuqlinaya salaad buu kaa shuqlinaya di meeshaan diilime diilime iyo mutuleel midba kalar yaa lagu dhajiyo amase rinjika la raa la mariyo salaadii meeshaad iyada ku mashquuliheed meeshaad meeshaad ku sujuudada fiirin laheyd meeshaan dhaldhalaalkaanaad fiirsanaysaa zukrufat lmasaajid waa bidca makruhaat taswiiq lmasaaxif misxafyaalka oo la qurxiyo isaga midabka waa dhaldhalaal bebirqaya in laga dhigo quruxda labadooda midoodna shaa kuma leh iltizaam alquburi qabriga oo hab la siiyo shafka la saaro qubuurta inta utagtay qabriga inaad shafka saarto iyo wamaa calayhaa qabriyaalka wixii dul saaran oo min xawi taabuutin taabuutkan qabriga korkiisa saaran in shafka la saaro bidca magruuha wey iyaduna kelimo yaraa meeshaasi igu jirta horta sidiisa qabrigaan qofkaan meeshaan ku jiraahi hadduusan agtaada xurmo ka lahayn marka hore usoo safri mayd haddaad usoo ilaahay qadaro adoo ag maraayo alla soo fiiri aad tirahdana waxaad hab siinayda ma ahan waa qofaad rabta hadduusan hayn qofaad rabtay hadduu ahaa agtaada xurmo ka lahaa akhwaanow goormuu qofkii xurmo beelay halkaan dhulkaagu ku jiraa qofkii intaad soo kor istaagtay oo qofkii ila waxaad og tahay qofka markii qabriga godkiisa la qodo ilaa loosii qodo halkaasaa loosii hulaa xaggii usii hulaaya inta ka timid aa soo kor istaagta cagahaaga korkiisa cagahaaga ka hooseeya ogow cagaha cagaha meeshii ku aadana mayidkaa meeshii ku aadana cagahaad saartay markaasaad haddana kasii kormartay guskii iyo qoorihii iyo wixii hor aad ka kormarisay futadii xaggaad usii hanqaloocad ee qofkii xurmada ka qaadaya waxaad ka rabtay maxay ahayd aadaabulislaam ma ahan ziyaaradu saas ma ahan qofkii muxtaramka ahaay oo agtaala sharafta ka lahaa hadduu nool yahay halkaan jiifo isagoo noolo halkaan jiifa dabada ma kor saarteen ogo waa ka xishoo laheed xaggaad ka fariisan laheed markuu dhinta xumadii kama tegin halkaa ka fadhiisado qofka haddaad ziyaarinaysaa kor fuulaya wi rabbi asiri waxa la og yahay manaa aadaabu ziyaara marka aimada islaamka ka warramayaan waxay yidhahdeen qofkan waxaa loo ziyaaranaya waxaad ka joogsanaysaa qofka markaad ziyaaranayso markuu noolaa halkaad ka istaagi jirtay waxaad ka fadhiisanaysaa markuu noolaa halkaad ka fadhiisanaysay inaad aki jirta shardi maaha hadduu sheikh agtaada muxtaramka sheekh cabdilqaadir aljilaani oo kale sheekh ways alqaadiri oo kale hadduu ah sheekh ways oo nool haddaa u timaada fotoa ma kor saari laheyd maya xaggaad ka fadhiisa lahayd ogow xaggaad ka fadhiisa qor shiqad hadda hay ahaanayni markuu noola xurmaduu lahaa uu haddana leeyahay xurmadaraha ku samayna shiqad kor fuulaya hawya rabbi yasir wax lagu yaqyaqsado wey adoo isog khabaa'ista kugu jirta aad garanayso inta aalo xunoo kugu jirta garanaya shiikha inta kor inta kor fuusha cagaha kor saarto aad guskiyo qoolaha ka kor marisa candhadaada ka kor marisa wax idab daraan leewaay halkaa ka fariiso markuu noolaaba xaggaad ka fariisan leedahay haggana ka fariisda soo kor fuulin marka qofku hadduu maqluub calayhi hadduu noqdo macduul ogow qofku hadduu yahay qofaan ishanaan karaynin qofaan miisaan samayn karaynin oo macnaha ama waalan ama maxaba ka qaalib noqotay hadduu yahay ee xukunkeed laguma jira taasi ogow qofku hadduu yahay fii caali saxwi hadduu ku jiro qofku wax u kala socan yihiin sheikhaani muctaram oo xagga ka fadhiiso aabihi hooye hadduu ahaa baalkaad ka geli jirtay hoosta ka gaatay waa walba ag fadhiisan jirtay aabihi hooye baalkaad ka geli jirtay waagii hore soo ma haddana baal ka gala ag fadhiiso sheikh hadduu yahay xaggaas ka fadhiisiya macallinka xaggaas ka fadhiisaad ha soo kor fuulin laakiin waa edab daro in la kor fuulo halkaa la tago xubmadii oo lagu tacadila iltizaam alqubuuri wama xaliya min naxwi taabutin suu ladab wey adabu ziyaarana kamid maaha waana xurma dare ogow qofku hadduu wax garanayo wax la fahmi karo inay xishoo dare ku jiro le sheikh wuxuu kuu ogaa markii kuu ogyahay haddeerood ziyaaranayso ama macalinkii wuxuu kuu ogyahay ninkan ahlukhayrka ama naagtan ahlukhayrka kuu og tahay haddood ziyaaranayso markuu noola siduu kuu ogaa waayo waad la hadlay assalaamu calaykum sheikh fulan o macallin hebel waad leedahay qofna waxba weyn maa lala hadlaa qofkaani wuu ku garanaya wuu ku fahmaya waa ku maqlaya waa ku arkaya deeda daraa ku samayn xagga ka fadhiisahayd war uways uways haddii inta kor fuushiya inta dharbaxyis waxaas dara waxaas diinta ogoshaana maaha ogow ilaahay waxa wax looga gaaraya awliyihiis dad oo diinta islaamka raba inay ku tacadiyaan waxay leeyihiin dadka yaan loo sheegin war waxaani waa aadaabta islaamka yaan la dhihin waxaan sharciga ogol yaan la dhihin laakiin ilaahay on ogow dariiqii rasuulullaahi moxamed sala allahu alayhi wasalam uu rabbigii nooga keenay diintii uu nebi moxamed ilaahay nooga keenay waxaan haynaa ilaahay wax looga helaa qofkii yidhaha kafarad diinta islaamka waa gaale qofkaasi wixii nebi moxamed diintii rabbi nooga keenay salafu saalix iyo khalafu saalix diintii laga soo naqliyey diin garab marayda ah ilaahay wax looga helayaa dadka yidhaahdahay diinta islaamka wax yarna kuma le xaddi kuma leh diintii dadka wa tacdi ogow dad waxaa la isticmaalaa waxda waktigan kitaabkana iga hal iga waktigiisa iga dhamaynaya laakiin diinta islaamka dasiisooyin la geliyaa jiro khaladoo diinta laga gelaayo islaamka laga gelayo waxay tahay qofaan camalkiisu saxnayn daahiru xaalihi aysan saxnayn sharciga islaamka aan daahirkiisa waafaqsanayn oo qabuul yeesho qabuula siiyaa la arkay dadkii markaasa halkaa waxaa la soo dhigtay camalka in la saxaba wax lagu heli masaa sheikh hebel oo salaad fiicnaas eber waxba karaamo ma lahayn midkaaska galabgalabka faataxda canyayuubi jiray wuxuusu isku canyuubnaay karaamo keliyuu lahaa in diinta la saxaba wax lagu heli maaye in la gelabgelabeeya wax lagu helaayo waa khalad diinta islaamka laga gelay ogow wallaahi uma wallaahi uma wallaahi mar saddexaad camalkaan qalqalloocan inuusan qofkaani wax ku helin salaadaan qalloocan iyo faatixada qalloocan inaan waxba uusan ku helin ee qofku wuxuu wax ku helay iimaanka alla kaqaadkaan waaba ka ilaahay ka qaadeen midkaan daahirkiisa ku kadsoomayaan ikaarana ogow ka faatixadiisu canyayuubneed oo salaadiisu gelabgelabka ahayd midka ku kadsoomaya oo dhahaya faatixadu inay iska canyayuubnaato oo salaada iska gelabgelab noqota wax lagu helaya kaasaa habaaran ee kaasi ma belaysnayna ogow salaadan gelabgelabkaahi soomkaan gelabgelabkaah camalkaan gelabgelabkaahi kulli macaasi lee waahay salaadiisaaba macsiya soomkiisaa macsiya qiradiisaa macsiya macsima ilaah loo hela maya qofkiina inuu waxhelay waan aragnaha ogow inuu wax in la dhadhamiyaa la rabaa ogow inuu qofkaani wax helayna waan aragnaaho khawaariq alcaadaad iyo barwaaqaa la siiyey khawaariq alcaadaadkiiyo waxaa la siiyey miisaan sharcigaana miisaanay ogow waxay tahay qofkaani wuxuu wax ku helay markii d qof karaamo aan ka dhigno waxaani waa shay karaamaa la yidhi faatixada canyuuban maaha kalaa uma xaasha diinta in la hadleeya maaha wuxuu wax ku helay maaha ugu yaraan niyo saalixaha wax ku helay waree ogow camalku inu tira bata shardi maaha ogow camalkaani inuu tira bata shardi maaha qofkii haddii ha salaada hadda u istaagto usallii farda alcasri kaas allahu akbar aad tihi maladuna halkaan ka dilacsan tahay hal ilaahay kaa aqbalaya ma male salaadii aad rukuucday faatixada aad akriday wax hawaabahood ka helayda ma jirto ebernima tihide ajri baad heli maxaad ajri ku helaysaa maradiyaa kaa dilacsan ogow waad qaawanta cawradiyaa banaan camalkaani ma ansixin ajri ka heli maysid maxaad ajri ka helaysaa niyadaadiyaad ajri ka heli aad tukatid aad istiri baad ajri ka helaydaa ma salaadaan salaad lagaa aqbalay ma ninkaan qofkaan faatixadiisu gelabgelab tahay camalkiisu gelabgelab yahay wuxuu wax ku helay camalka hadlaysan maahe qalbi fiican uu leeyahay ogow niyo fiicanuu lahaa aada ilaahay caabudidiis laha rasuulkuu jecla saalixiintuu jecla intaasuu wax ku heli mee camalka cayayuuban wax laguma heli markaasay kuwa waxay u tarjumaan camalkan cagayuubana wax lagu hela salaada lama saxo soonka lama saxo qirada lama saxe qof dadkii wax saxay halna karaabo ma lehe haska cagayuubnaato diinta lagu dhex tacdiilay waxaa gudub diinta islaamka lagu gafay wa war midkaasi qalbi fiican u lahay aduu qalbi fiican yeelo waxaad ku dartaa camalka saxiix ka dhigati camalkaagu saxiix ha noqdo makan oo badbaadi maayo camalkan inuusan ansixinin ku badbaadi maayo ilaahay qaanuun u haysta lewa laakiin hadda rabbi siduu rabo yeela ogow rabbi siduu raba yeela lewa salaadiisaan canyayuuban kama b kama kama weyna adiguba beenaad sheegta adba waxaad xabataa naag islaameed aad fiiridaa darabta xoolo islaameed aad cuntaa salaadiisaan canyayuuban camal saalixa mee waa dembi macsi wey macaasidaadii kama bedelna xoolo laxada me wax lagu helaya ilahay qurbi looga helaya waxaa looga heli maya salaada canyayuuban iyadoo kale lewa wuxuu wax uga helay salaada canyayuuban maha qirada canyayuuban maha camal rasuulku jecelyihi wax ku helay saalixiintu jecel wax ku helay niyad fiican oo saalixa ula wax ku helay salaamatu sadri inuusan xiqdi iyo xasad iyo walhayn oo qalbigiisu nadiif iyo wax ku helay war meeshu wax ku helay halkaas le wey camalka canyuban ma inkaaray qabaan kuwa diinta ibtilaa loo keenay oo haddii hadda la yidhahdo midkaan camalkiisu khaldaya waraqaan ugu cali haloo toosiyay may lama ta lama saxo ha ku socota galab galabkeeda taasi waa diinta oo gaf laga galay ogu dadku waxa u kala socnaadeen waxa wax lagu helaayo waa rasuulullahi moxamed sala allahu alayhi wasalam wii wixii laga keenay ama aahira ama batina warku waa intaa waxaa tiraa marka waxaa kamida bidcada makruhada kamida shurb dukaani daqiiqa sigaarka la cabaya kamida almacruuf dukaanka almacruuf sigaarka wey wa awalu awalu xuduuihi ogow xagguu ka noogan yihin balaayo qabahan sigaarku markii uu adduunyada kusoo biiraya kaana wuxuu aha fi fi bilaadi ingiliis uu yihi dhulkaas ingiriiska un baa laga sameeyey uma intashara fi bilaadi islam kabacdina islaamku soo gaaray bacd alf wuxuu islaamka soo gaaray bacd alf hamsiina wa hamsi siniin aw cashri siniin toban kun iyo tobankii ama kun iyo shantii taarikhda islaamku taarikhda hijriga weeye ogow may milaadiga rab milaadigu markuu xilligaas ahaa ayuu waktiga islaamka soo aaday ma dhaweyn kaaruu qabaa ogow wuxuu islaamka soo aaday taarikhda milaadiga kun iyo tobankii markaad ugu badnaan oo dhulka islaamka soo dhulka islaamka ma ingiriis markaasu soo darisiye wey ingiriis markuu keenaa waxay kun iyo shantii ama kun iyo tobankii walam yajlub yujlibhu ingiliis inkiliisu libilaadi اlislaami ilaa bacda an ijtamaca atibaahu nimanka gaalada ingiriiskaahi dhulka islaamka warkay waagii hore waa qarsanayeen wax fiican oo technolojiya ayuu gaaraya moodeen ee islaamka dhulkiisa inay usoo raraan waxay go-aansadeen markay dhakhaatiirtiisii ay go-aan gaareen calaa mancihi min almulaazamati caleyhi yaan la laazimayn ay go-aansadeen yaan sigaarka la laazimayn dhakhaatiirtoodii go-aansadeen iyo haddana mar labaad waxay go-aansadeen wa ilaa an yastacmiluu minhu hay an laa yastacmiluu minhu ila alqadr aladi laa darara fiih horta yaan la badsani mar mar qajaf in laga siiya maha la iska daayinaa ayagii markay go-aankaas gaareen oo yidhahan waxaani waa dhib aan iska dayno ay yidhahan islaamka aan kus aan ku qaxin qiila inahum sharaxuu rajulan waxaa la yidhi nimankaasi waxay ku ogaadeen gaaladu waxay kala dilaaciyeen nin ayaga kamida bacda mawtihi nin ingiriisay kala dilaaciyeen markuu baktiyey dabadeed oo kaana mulaaziman calaa shurbihi sigaarkuu aada u cabi jiray markaasuu markuu baktiyey kala dilaaciyeen fawajaduuhu waxay heleen saariyan fii curuqihi qiiqiioo marka ku dhex qoodaynaya halboorayaalkiisa iyo wacasabihi seediisa xataa ina muka cidaamihi lafihiisa dhuuxeedii qadiswada dhuuxii lafaha madoobaadi wawajaduu qalba waxay ka heleen mila safnaja geedkaas anu ma aqaan safnajada yaabisa waa mir wey mirtaas ma soo fiirin safnaja qalalan buu u ekaaday beerkiisiiya yidhahdeen qalbigiisii u ekaaday wakabiduhu maxruuqan wuxuu noqday beerkiisiina mid gubtay kaanahu qad suwiya fi naari markay ogaadeen dhibkaas inuu leeyay nin mayday jirkiisii ka qaleen ay ku ogaadeen sidaan ay yidhi xagga haloo rab min dalika alwaqti manacuu min almudaawamati caleyh sigaarkan yaan la daa'imin markaasay yidhahdeen wa amaruu bibayci lilmuslimiina muslimiinta ha lagu dhiba yidhah liyaduruuhum fi lajl islaamka ha dhibee islaamkaan ka gadna yidhahdeen wax fiicanoo ayaga qarsanaya lidalika nuqila can bacdi alculamaai anahu qaala bitaxriimihi falixtiyaadu mancu rag baa yidhaahdeen waa xaraam in la iska daaya fiican marka inkaar qabaa ma hadduuba dhib leeya dhibkiisa sidaas leey waxaad adigu haddaad ka ogaanaysa qofka sigaarka cabidiisa cidiyaas sigaarka cabidiisa badsada cidiyaasi ma caddaanayaan ogu calcaluhu ma cadda caguhu ma cadda kulli waa madoobaanayaan cagaa farahaas waa madoobaanayaan inta inta qofka intiisa jirkiisa meelaha caddaato caddaanba kusaga khasabka wa iska madoobaana qiiqiya gubtay meel walba guday taasi waxa weeye waa amhilada waxa mukhtaracaadka ee madmuumadaho karaahada kuwii taaniyada ahaydna waxaa ka mid almakuusu canshuuraad canshuuryaalka ka mid walishtiqaalu bimadaahib ahli lbidaci in la noqdo magarata ahluzeeqi wahaabiya bidci kaletiyo shaytaan kale in la noqdo almukhaalifati lima caleyhi ahlusunnati ahlusunna madaahibtii ay haysteen bidcada khilaafsan in lagu shuqloomaa ka mida wataqarubu ila allahi tacaala ilaahay in lagu in loogu dhawaado biaalati lahwi in durbaana la garaacayo muusika ilaah loogu dhawaado aalad marka waxa weeye kalkaasiya walmizmariya waxaas oo kaleetaa ka mid u leeyahy durbaanada inta la garaaca la ilaahay loogu dhawaanaya wax wax islaam uu yeelama kuwa la ogol yahay ayaa jira lakin gaar ad waxa weeyaan babuusha qayba la ogol yahay da waxaad garanaysa meel gaara lakin laga fiirin ka soco mazaamiirtu kulliga calilaqay xaaran tahay durbaanka lakin dibliga waa la qaybiyaa qayb la ogol yahay qayb la ogoleen iyo tarku lxuduudi sharciyati wa ibdaaliha in xuduudi sharciga ah laga tagaa bidca xaaraama iyo in lagu bedelo bicuqubaatin ukhraa maaliyatin aw badaniyatin qofka hadduu waxado hala karbaasho iyo xoogaa intaasoo xoolaha laga qaaday bayculkhamri iyo kelbiga eyga doofaarka iyo waxaas in la gaday aklu lxashiish xashiishati almacruufati maalkaa xashiishka layla in la cuno la ruugo amase sigaar ahaan loo dhuuqo kaana xuduuduhaa marka sigaarkan baalka xashiishka la yidhaahdo isticmaalkiisu wuxuu yimid fii awaakhiri lmiati saamicati qarnigii toddobaad ayuu ahay culumada gobolkood waxay sheegeen xashiishka waxaa ku jira boqol iyo labaatan madaro oo diin iyo ikhrawi isugu jira qaarna diin diin ahaan u dhibayo oo camalkii o dhan qofka gabar ka dhigaya waxaa aada waxa lala yaabo ah qofku inuu ku gato sidiisa caqligiisii qaaliga ahaa wuxuu hadday maandooriye yihiin caqliga in la fasaadeen janaayeynayaan mogta caqligiisi inuu ku dhaawaco ku janaayeeyo wax aada u liito oo khabiifa inuu caqligiisa qofku qofka ilaahay waxaan uu siiyey oo nicmada ilaah siiyey bacda aliimaani wataqwa maxaa ugu qaalisan caqliga caqliga ilaahay ku siiyo qaaliga ah inaad dhaafsato wax yar oo geeda xum aad od rugrugato ama saqiiq aad dhuuqda inaad dhaafsata wax aada u liito le way sidaas le weeya marka bidcada muxaramada iyo kuwa magruuhada isku duubkooda kulligoodba ka dheerow haddaadan la timaadana camalkaagi marduud unboo noqonaya waxay yidhaahdeen a'imadii islaamku qofku haddii uu baaladaas isticmaalo wuxuu halis u yahay inaan ilahay camalba ka aqbalin maxaa yeele inamaa yataqabal lahu min almuttaqiin ilahay wuxuu ka aqbala dadka muttaqiinta inaan ducadaada la aqbalin inaan salaadaada la aqbalin ilahay kama ada baqinin kaaraha kugu dhacday qaybtii bidca waa gaar lakin camalkii saalix ood la timaada dad bidcadiina kuqasaydo inaan la ka aqbalin khatarta alxadiid alxadiid saadis xadiidkii lixaada marwi waxaa lagu weriye can abi cabdillah ninka la nucman ibn bashir radi allahu canhuma radi allahu taala canhuma qala yidi baa laga weriye samitu rasuul allahi sala allahu aleyh waslam rasulka alaan maqlay yaqul xal rasulka oranayaan maqlay ina alxalaala bayinun xalaasha waa caddahay wa ina alxaraama bayinun xaraamtuna wa iska caddahay khaas iyo caamba waxay wada yaqaaniin lewa wa baynahumaa xalaasha iyo xaraamta dhexdoon bu hada umuurun arrimaa udhexeeya umuurtaasoo mushtabihaatun isku qasantay oo aan kala caddayn umuur isdheehday iyadu isku qasantay oo aan kala caddayn waxa weeye marka xalaasha iyo xaraamta a'imadu waxa weeye waa isku khilaafeen imaamu malik iyo ninka la yidhaahdo imaamu shaafici labadoodu waxay caam ka dhigeen oo badiyeen jaanibka xalaasha oo waxay yidhahdeen xalaal waxaa la yidhaahdaa maa lam yari daliilun bitaxriimi wixii aan daliil xaraamnimadiisa ku soo aroorin meesha marka maxaa xagga aaday xalaal maaa horta wixii xaraam waxaa noqonaya wixii xaraamnimadeeda daliil ku soo arooray xalaashiina wixii aan daliil ku soo aroorin xaraamnimadeeda markaasaa labay noqotay qaybtii xalaasha aheeday laba ka dhigeen wixii xalaalnimadeedii nas ku soo arooray oo ama qur-aankaa sheegay ama sunada nabiga sala allahu alayh wasalam ama ijmaacii ummadda ama qiyaas miday noqotaba daliilaa ku soo arooray xalaalnimadiisa xagga idhi waa laga aamusay qayb aan xalaal iyo xaaraan midna lagu sheegin labadaasi waa isla xalaala yidhahdeen maa lam yari daliilun bitaxriimi wixii aan xarimitaankiisa daliil ku soo aroorin iyo xalaalayeen labadaas imaam waa imaamu shaafici iyo sheikiisa imaam malik abu xaniifa oo shaykhuhumaa labadaba shiik u ah nina biwaasitatin uu shiik ugu yahay imaamu shaafici biwaasitatin uu shiikiisa ugu yahay isku xilli maynan ahayn imaamu malikna isagaa sheikiisii yahe abu xaniifa wuxuu leeyahay dhinaca kaleetuu tacmiimka geliyayo xalaal waxaa la yidhaahdaa maa warada daliilun bixillihi wixii xalaalnimadiisa daliil kusoo arooray xaraamtii caam noqonaysa ogow oo waxay noqonaysaa xaraam waxaa la yidhaha maa lam yari daliilun bixillihi wixii aan xalaalnimadiisa daliil kusoo aroorin oo xaraamnimadiisaa daliil caddeeyey ama waa laga aamusay labadaasu xagga isugu dara abu xaniifa midaad tidhaahdaba xalaali waa caddahay xaraamina waa caddahay oo adilaa loo haaya labadii marka dhina dhinaca xalaashay kuwana ragna badiyeen imaam abu xaniifana dhinaca xaraamtu badiyey oo xalaal wixii daliil loo hayo unbaa xalaaluhi wixii aan daliil loo hayn xalaalnimadiisa iyo xaaraamnimadiisa iyo wixii xaaraamnimadiisa daliil loo hayo labadaas ba isku xaaraam waa yidhi midaad tidhaahdaba xalaal iyo xaraamu way unucaddahay wa baynahumaa xalaasha iyo xaraamta dhexdooda unbuu ahaaday umuurun mushtabihaat mushtabihaatun kuwa isdheahay oo iyagu dhinacna aan ku darnayn xagga uma cadda xaggana uma cadda xaraamna uma cadda xaraamna uma cadda ilaahayna waxay sagama darmaan ogow khawaaso loo mara waxay saga darmi mayaan saanad ku garan laa yaclamuhunna mushtabahaadkaa ma garanayaan kaiirun in badanoo min annaas dad ka mid a yaa yaqaan marka qaliilun min annaasi yaa yaqaan wax yaraa yaqaan dadka khawaasta alculamaa araasikuun ragga xididaystay unbaa yaqaana imaam shaaficiiyo akhyaarta lamidkaa unbaa garanaya caamku bulsho weynta ma taqaan islaamku waxaa lagu yaqaanaa inta qasadoo istiraahdahay marka hore waxaa la yidhahda dadka qasdeen oo ilaahay dooneen oo ilaahayba rabaahy waa yar yihiinoo waxaa ka badan intaan ilaahayba rabin waa gaal gaaladii muslimiinta weligeed ba gaalada banay qadiima wa xadiid xadiidka rasuulka ku cadday sala allahu alayh wasalam marka intii ilaahay rabtay waa yaraato intaan al rabina ka batay intii ilaahay rabtay as laba qaybood noqotay waxay noqdeen dariiqay ilaahay kuridihiisa iyo raxmadiisa iyo cafigiisa ku heli lahaayeen kuwa helay oo dariiqii helay iyo kuwa dariiqii garab maray oo qooda shaydaan la leexday labadaasay noqdeen inta qoodaha shaydaan la leexdaa badan gaalada in badan oo kamid a waxay hameenayaan maalin la dhuudhuuleeyihiin aad ilaahay janna aad tagtaan oo ilahay u dhawaataan e ogow dariiqii ka lumen in la qaati maanta dhan yeesow yeesow meesha la fadhiya wuxuu leeya rido aad ku heshi ilahay kaaga raallino in badan marka bidco iyo gaaladii qaybo kamid ihi iyagoo aad la doontaan alla aad aadaanay dariiqii garab mare oo shaydaan ala leexday qood shaydaan aadeen walaa tatabic cusbal ay aadeen wadooyinka xumaa la leexday qaybtii dariiqii heshay oo suniga ahayd dariiqaas ilaahay ka raadiyahay intii heshay oo ahluxaqa ahayd aan laba qaybood sii ah qaybna halweynkaas hore intay iska fiirsadeen ay yidhahan waa kaasa danahooda adduunya iska aadeen qaybna daqaa'iqdii aadeen hoosay arrinta usii galeen caamka marka waxa weeye intii ilaahay dariiqiisi ilaahay rabtay oo dariiqii heshay inteeda badani salaada oon hadduu ka qajaf qajafsiiya dukaankiisu iska aada hawlihiisu iska aada masaa'il daqiiqa inuu raadiyo maba rabo inuu culuum hoose inuu aada rabo halweynkaas ilaw salaada iga tirsa bis nabadgeli marka dad yaroo daqaa'iqda aaday bisaa yaqaana waxaa la yidhaha alkaamiluuna min aqali alqaliil dadka kamaalka gaaray ظaahiran wa batinan markii dhinac kasta laga fiiriyahay min aqali اqaliili maxaa yeelay haddii had maalan cilmu daahir dadka kaamilka ku noqday meeqa gooray soo yaraadeen intaan diinta rabin waa gaale xagga isaga tuur intii bidciyeed ka daba tuur oo diintaan aadayna inta yidhahdeen garab mareen mar labaad hoos soo aado intii diinta rabtay oo haddana dariiqeedii cagta saartay inta inay barato oo si fiican u dhex gasho rabtay inta xabad xabadka weyn inta ka fahamtay xoogagaas keliya isaga ekaysatay inta hoose aadaydaa yar wax masaajida jooga iyo wax duurka jooga meeqaa badan intii marka masaaisha daqaa'iqda iyo culumta aada hoos u gashaan istiri inta qadarta ilaahay u qadarina ka hor dhimatay iyo inta daqaa'iqdii ka daba tageen ee cilmiga tadqiiqiyeen waxaa yar kuwa tadqiiqiyeen marka cilmu daahir dadka kamaalka ku gaaray min aqali qaliil de meeqay soo yaraadeen intaba ilahay rabinaa ka badneed intii dariiqa garab martaa ka badneed intii meel dhex mawdka ugu yimidaa ka badneed kamaalka ragga gaaro cilmigaad meel fiican ka gaaray waa rag yar markii baatin ahaan loo fiiriyana ragga anwaarta rabbaaniyaha ilaahay iska makaniye culumta cirfaanta ilahay iska s iska siiyey waa ragga saalikiin iyo majduubiin ragga la yidhahday ayagona qaliil ay noqonaya inta kaleeto kasii badanay hataa maca culumta daahirka raggan oo ku xididaysteen kuwaasaa kasii yaraanaya sa rag cilmigii daahirkaa nin inta fahmay kusii camal falay wax yara la noqonaya marka dad wax yar camalfalku haweenka haddii kutub alghazali qofkii fiiriyahay inuu camalka nagu meel cilla yaha usoo baxay hadda waxaan moodnay inaan tukanay ogow salaad inaan tukano soomno laakin imaam alghazali haddaad kutubtiisa fiirido nimay ka sheegeen salaadan safiino hortee tukaday ajri kuma rabe ila eed haygu qaban waxa weye waa un tabartiisuu dadaalay ninkaasiy oo safiinu wa in ugu ansaxeen uu fahmay ciyaa culuumuddiin markaad fiirido wixii teriya minhaaj intaad barata aad ku dhaqantay islaheed hal ilaahay inuusan ka aqbalin haddii dembige salaadaas dembigeedi kaa dhacdad guul joogayda ha kuusoo baxayda markaad imaam alghazali kutubtiisa dhex gasho camalkaan hayno o dhan ba meel cidla ku firdhinaya waa ilahay loogu dhawaada maanu leh marka ragga culumta intay fahmeen ha kusii camal faleen hayar le marka khawaastaa taqaano murtida waa sidaas laa yaclamuhuna kaiiru min annaas in badanoo dadka kamidii ma yaqaanin waxyar ba yaqaan faman itaqaa qofka ka dhowrsadaa shubahaat waxyaabahaas waa mushtabihaadkii ogow kuwaas aan dhinacna ku cadayna isdheahay iyagaa isu eg waxaa kaloo dhihi kala xalaashii xaramta way ogyihin dhinacna kama kuma cadde eh shubahaadka qofkii ka dheeraada faqad istabraa lidiinihi diintiisa wuxuu uga beri noqday cani naqsi diintiisa uma nusaamayso wacirdihi diintiisana sharaftiisana waa u beri noqdayo wuxuu uga beri noqday min atacni in la duro diin cirdigiisa la duri maayo waa geed xumo faasiqa la dhihi maayo waa nabad gale diintiisuna ma nusaamayso sidaa le weeya waxaa la yidhaahdaa horta marka horeeto ashyaada midba meedu kuusoo gudbinaya fuduulu lxalaali bariidu lmakruhaat wa bariidu lmakruhaati ama alkaraahaat bariidu lxaraam bariidu saqaa'ir bari wasaqaa'iru bariidu lkabaa'ir waalkabaa'iru bariidu lkufri midba midu kuusii dhawaynaya xagga xagga fuduulu lxalaali xalaasha inta aad ka maarantooda wax ixtiyaajaa u qabin haddaadan ka dhowrsan oodan iska daynin waxay kuu geynaya karaahadii inaad gasho kanina waa xalaal kana waa xalaal kana waa wixii xalaasha ahaa intii baahidaada kasoo dheerada haddaadan iska dayn karaahadii ku gudbinay waxay rag kaloo yidhaahdaan fuduululxalaali qofku hadday la fududaato waxaan waa xalaal karaahada xataa mehe ogo hadday la fududaato maxaa maxaa waxaa lagu ibtileeyaa inuu fuduululxalaal sameeyo fuduululxalaal haddii uu sameeyana waxaa lagu ibtileeyaa in karaahadu la fududaato karaahadu hadnaysa wax macno ma leh saqaa'irta hadday la fudu la fududaanaysa wax macno ma leh saqaa'irta hadday la fududaato waxaa lagu ibtileeynaa saqaa'irta lafteeda inuu sameeyo hadduu sagiiradii faraha la galana waxaa lagu ibtileeya kara kabaa'irtu inay la fududaato markii kabiiradu la fudaato macno male ilaahay kafuur raxiim waa toobad keeni doontaa iyadii samaynteeda lagu ibtileeya hadduu kabiiradii sameeyana kufrigaa la fududaanaya waa toobad keeni doontaa hadduu kufrigii dan qof kufri ufudaada gaalooyi xalada ka baxday waa jaranjar midba mid kuusoo gudbinayso markaasaa nabi maxamed wuxuu kuleeyahy sala allahu alayhi wasalam cajaaib array diintaa waana la baraarujiye ogu xaqana loo cadeey laa yakunu lmar'u min almuttaqiina xataa yadaca maa laa ba'sa bihi xadaran mima bihi ba'sun rasuulu llahi maxamed sala allahu alayhi wasalam sida ummadda uu tawjihiye fiil qofku muttaqiinta ma lagu tirinayo ilaahay qof ka baqayba ma lagu tirinayo ilaa uu wax aan dhib ku jirin oo iska mubaaxa iska daayo asagoo uu isaga daynaya shay haddaba dhib kuma jira ogow mid dhib ka jira yuu ku geyn mid dhib ka jira yuu ku gaarsiinin fuduululxalaali oo dhan haddaad iska samaydo xaggiyaa kula fudaana karaahadii ayadoo haddaad samaydana sagiiradiyaa kula fudaan ayadoo haddaad samaydana kabiiradiyaa kula fudaan kabiirada haddaad samaydana nabadgely agga kufrigaa kula fudaan nabadgelya tagta marka marka diintaadu ha kuu beri noqoto oo yaa diintu kaa nusaamay sharaftaadu ha beri noqoto yaa lagu ceebayn naftaada diinta shubahaadka waxaan hadday sama caddayn iska da xalaalnimo ku caddayn iska da waman waqaca fi lxaraa fi shubahaati qofkii shubahaadka ku dhaco iska iska farafareeyana waqaca wuxuu ku dhacay fi lxaraami laba midkoodun bay ku noqonaysa qofka hadduu shubahaadka ku dhaco xaraam buu ku dhacay ba la yidhi shubahaadka waxaan adiga xalaal iyo xaaraam midna dadkii khaaskaa ma tiida caamkiiya tahay haddaysan xalaal iyo xaaraam midna wixii aan ku caddayn o dhan haddaad samaydo dee qayb waa xaaraam haddii qayb xalaal noqoto qayb aa xaraam noqonay marka xaaraamti gasha haddaad shuhooyinka o dhan samaydo qaybun xaraam waa noqonayda xaraamti ku dhacdo ama haddii kale shaygaan haddaad dhinac kale ka fiiriyo shubahadii xalaal xaaraamnimo kuma cadda haddaad u wada samaydo mid xaaraamnimo ku cada kula fudaanaydo sii samaynay waxaa la yidhi adag waxaan shubahaadkaagi waxay ku bawdkii xaraamta le waay xaraamtii halkaas beertaas dabcan le waay haddaad bawdkaan haddaad daldashood oodaan qaado xaaraamtiyaa banaan soo maa da beertii dhex tagtay aad bawdkaa daldalina ka fogow shubahadi waa bawdkii beerta xaaraamta xaaraamtii oo beera bawdkeediiya shubahaadka ka fogow xagga wasiko haddaad oodaan daldashana iyadaa tegi had beertii dhex tegaysa wuxuu yihi nabigu sala allahu alayhi wasalama ka raaci waman waqaca fi shubahaati qofkii waxyaabihan xalaalnimadii xaaraamnimada ku caddayn qofkii ku dhaca waqaca fi lxaraami xaraamtiibuu ku dhacay labadii dhinac midkood ka raaci qawsaarkii ilaaliyihiiba waa la to kaahay qawsaarka ilaaliyahaasoo yarcaa ilaalinaya maashiyatahu fooftadiisa xawla alxima seerada gaararkeeda ku ilaashanay yuushiku wuxuu sigaya an yartaca inuu daajiyo maashiyatahu fooftadiisii fiihi fi lxima inuu seerada daajiyou sigaya way u dhow yaha waa macna khatar dad geel iyo ari ilaashanaysood beer bawdkeed ku celceliso arig iyo geelu beertan inta dabadda kaahay cunada ku taalla markay cunaan geedahan intii laantii iyo harafkii markay ka goostaan geedahan dabadda geedaha beerta dabadeeda waxay ku arkayaan inaysan laan dheer oo la goosta lahayn midda gudahaana laan dheera ka muuqata shalam ay leeyihin marka meeshaas laantaa u doonanaya haddaad marka beertii bawdkeeda ku ilaaliso xoolihii adaa ugu sabab noqday inay bawdkeeda galaan haddaad ka fogaysato beertaan ma galeen waa sidaas oo kale haddaad shubahaadka ku maaraysato waa un oodiyaa daldasheed xagga naftu waa gudbaysaa alaa baraarugeyna likulli melikin boqor walba ayuu sugnada ximan seeruu leeyahay alaa baraarugeyna ximallaahi ilaahay seeradiisuna maxarimahu wixii uu kaa xarimay wy ilaahay seeradiisa uu ku yidhi yaan hataaban waa waxaas uu kaa xarimay waa beertaas beerta ilaahay yidhi yaan la gelin waa maxaarimta bawdkeeduna waa shubahaadkii o hasoo dhawaan agga ka fogaad alaa baraariga weyna fi ljasadi jirka ayuu ku dhex sugnaaday mudqatan cad hilibaa ku sugan mudqadaasoo idaa saluxat idaa salaxat midkaa tidhaahdaba hadday suubanaato salaxa aljasadu saluxa aljasadu jirka uu suubanaanayo kulluh jirkao dhan baa wanaagsanaanaya waa waxaa weeye waa sii wado wain waidaa fasadad hadday mudqadaasi fasaadana fasada aljasadu kulluhu jirka oo dhan baa fasaadaya alaa baraaruga wahiya mudqadaasi alqalbu wadnaha weey waa ra-iisu alacdaa'i baa la yidhaha madaxweynihii jirka weey waxaana la yaqaanaa oo curfi la yaqaanaa oo mathalu saa'iraho caalamka dhan cid walba ay taqaanaa annaasu calaa diini muluukihim alraciyatu calaa diini muluukihim dad shacabku boqorkooda un bay ku diin annaga haddaan soomaaliya haddaan nahay haddii ilaahay hogaan saalixa na sii lahaa dad saalixiin ha loo badan lahaa macaasinta waa laga soo fudaa laha alraciyatu calaa diini muluukihim marka dadku shacabku wuxuu ta wuxuu raacayaa dadka madaxda u ah unbuu raacaya haddii shacabku madaxdu wanaagsanaato shacabku waa la wanaagsanaa haddii madaxdu xumaatana shacabku waa la xumaan jirkan intiisa kale waa waa shacabkii weeye wadnuhuna waa madaxweynihii wa markaasaa waxaa weeyaan waxaa la yidhaahdaa qofku sideeda meesha uu wax ka maamulaahi waa laba xaafiis qofka jirkiisa aan laba xaafiisa laga maamulaa labada xaafiis ma sino laba xaafiisoo dhinac talla maahe waa madaxii iyo ku-xigeenkiisii wasiirkiisii ama ra-iisul wasaarihiisii wey saldhigga madaxa ugu sarreeyahay wadnaha waa meesha qofka la unuga ugu dambeeyo oo laga xukmahayo waa wadnaha wadnahaani amaruu bixinayaa amarka yaa qaadaya askarta ka qaadaysaa hiyay tahay waa halbowlayaalka halbowlayaalka amarka qaadaya xaggay geynayaan xaafiiska la geyni marka hore madaxweynaha amarku markuu ka soo baxo ogow shacabka uma taga ogow xaafiis kalu sii maraa ogow ra-isul wasaaraha iyo meelo kaleo lasii marsiiyaa markii madax amarka wadnuhu bixiyo halbowlayaalka askartii u dhiibi meel in la fiiriyo hadii haddii matal haddii ay timaado meeshaas fiiri amarkaas waxay ka soo baxayda oo indhaha waxa amar siinayaahi waa wadnaha yuu ugu dhiibayaa askartu ugu dhiibayaa acsaabta halbowlayaalka waa askartu wa maskaxda baalka la yidhaahdo indhaha toos amarka usii mayaan maskaxday geynayaan amarkii waxaa maamulaya ma la qaataa amarkaan mise waa la diidaa waxa dhahay maskaxda waa amarkii madaxweynaha maskaxda maamulaysa kadib madaxweynihii amar soo bixiyo oo ra-iisul wasaarihi ugeeya waxba kama jiraan amarkaagaas haddii uu yidhahdo shacabkii amarkaasi u gudbi maayo ogow laakiin haddii amarka kan sii gudbiya markaasi shacabka utagaysa halbowlaha markuu wuxuu amarka ka soo qaadaya wadnaha inaad wax fiiridaad maagi iraadadaasi saldhigeedu wadnaha waa halbowlaha soo qaaday madaxu u geeyey intaan madaxii amarkii bixin oo amarkii asna soo celin askarta usii dhiibaya ogow halbowlo kale usii dhiibaya intuusan amarkii dhiibin asagu waa fakeraya ama amarkiiyuu dhiibi ama waa diidaya war waxaan fiirintada waa xunta iska daa mar leeda ogow dhankuma inaad fiirida iska daa amarka inaad amarkii wadnuhu soo dhiibay qaadashadiisii maskaxdaa diiday marna waa ogolaatay xubnihii kale siisii meeshii indhuhu dayan markaas haddii wax la dayaayo haddii wax la laqaayo haddii wax la urinayo haddii wax la taabanayo haddii wax la qaadanayo amarku wuxuu ka soo baxayaa wadnaha halbowlayaalku u dhiibay maskaxduu geeyey maskaxdiina amarkii sii siday xubnaha kale siiday ama waa diiday amarkii qaado diiday nabadgelya waa sida marka saldhigu amar madaxweyne waa halkaas waxaa la sheegay waa kasta oo baryaahi qofka xubnihiisoo dhan waxay kusoo jahismaan wadnaha markaasay waxayna ilaahay ku abuuraan kugu dhaarinay meel xun hanoo horseedin haddaad meel xun noo horseeda waa halaabayno waa lahalaabay amarka asagaa la bixinaya waa la qaadanaya madaxii haddaad fiicnaata waa fiicnaanayna hana halaajini haddaad xumaata waa xumaanayna hana halaajini waa kastoo barya xubnaha kale qalbiga ku ebiyaan ma garata idaa saluxat saluxa aljasadu kulluhu as waidaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa baraaruga wahiya mudqadaasi alqalbu wanahalle wey rawa xadiidka waxaa weriya albukhaariy muslim bukhaari iyo muslim ayaa wariyey marka waxaan hadda meeshaas nuxuraho aan kelimo ka rabaa horta qof kasta oo naga mid ihi wuxuu doonayaa ilaahay inuu wax ka yeelo ilaahuw waxaan yeel haye ilaahuw roobkeen haye ilaahuw hebel dil ilaahuw hebel nooleeh ilaahuw salaada naga aqbal ilaahay waa baryeynaa in lala ka aqbalana waa rabnaa waxaan la arkaynaa qabuulkii aan gacan lagu haynba eberle maanta dhanba ori lama hayo xaggay iskala'dahay faman itaqa shubahaati faqad istibra lidiini aa la waaye ogow maxaa le maxamed ilaahay baa wuxuu leeyahy inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiin waxaana laka aqbalee qabuulkii wixii aan ku helina alla cabsidiisaan weyne qofku hadduu wax kasta un shubahaadka iska daldal xaaraamtii weyneed ma aheeday hadaa shubahaadka iska daldalanta taqwo lama arkay istibra lidiiniya la arkayni marka qabuulkii meesha aan la'nahay intaasaa ilaahay beryano laabahayna wixii meeshay h salaada iska qabala'day halkaasi ogow annaga hadda ilaahay khazaaintiisu sidii buuxda rabbi qabuulkiina maday sidii uu leeyahay rabbina wax aqbalo waxna wana saami mayaane wixiina laku aqbali lahaayaan la'nahay oo naga ilahay ka cabsanay si alla iriir gasho ilaahuna toosiya alxadiidu saabi xadiidka toddobaad margin waxaa laga wariyey can abi ruqayata ninka abi ruqaya layidhaha baa laga wariyey ereygaasoo macnaha ereyga ruqaya waxaan la yaabay soomaalidu ruqyada u sahlan ruqiya kasrada iyo fadxada carab iyo in anagu aan cajaminaha meeshaan kasoo baxayo carabta kasrada iyo fadxada fadxada u sahlaneed oo akhafulxarakaat la dhihi jiri annaga dhibayba nagu ta hadda ruqaya inaan qaloocanay baa nala tahay ruqiya iska rabna hoos dhiga oo kasradii cusleedan ba iska rabna can abi ruqayata gabadh ninka ninka abi ruqaya la yidhaahdo gabadhaas aabaheed weeye waa calami abi ruqaya waxaa laga wariyay tabiib ibni awsi ninka la yidhaha daarihi saxaabiga waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nabigu qaala inuu yidhi addiinu diinku annasixatu khayr mirid wey iyada dhanaaba ah diintu addiinu nasixa gebigeedba waa khayr miridba keligeed ma ahe ambiyada ilaahay oo dhan nebi kasta ahiba waa nasiixu ah wa ana lakum naasixun amiinun wa ansaxu lakum waaclamu min allahi maa laa taclamuuna wanasaxtu lakum ambiyado dhan diimahooda diintii samaawiga ahada ilahay soo dejiyo o dhan kulli nasiixa wey khayr miinid qofka in loo dooro wax dantiisa ukhrawigii duny dunyawiga ku jira marka diintii baan khayr miinina haddii la yidhi dadka waxa dantooda u sheegi karaya maslaxadoodu waxay ku jirto waxa u sheegi karaya cidii hadda garanaysa egow qofku hadduusan garanayna yidhah dadkiina waan u danaynayaa yidhah dee dhibaas ka imaanaya waxaa jirta ma og tahay waxaa la yidhaahdaa alamru bilmacruuf annahyi can lmunkar horta siisa min waajibaati diini waajibaad wey suna ma ahe alamru bilmacruuf annahyi can lmunkar waa waajib yaa iska leh waxaa la yidhahdaa shayga la is amrayo macruufka iyo munkarka la iska reebaayo waa nasiixadii ogow xaggii xagga hagu ha u dhaafsin qof walba waxaanad xaq u leedahay waxaana xaq uma liidin la yidhahda le wey waxaa iskale alamr bilmacruuf annahyi can lmunkar marka hore laba u qaybi waxaa la yidhaha caam iyo khaasaa la yidhaha masaa'il dadka dhan yaqaanaan war hala tukadoy cid aan qoo lama arko qof kastaa dhahay warse ilaahay waa ka baqoo tukadoy laakiin mansab ahaan darajo ahaan yaa iska macnaha marka hore intaana ka gudbin caam iyo khaas ay ahayna masaa-isha waaweyn oo ilaahay ha laga baqo iyo macsidaa la iska daayay iyo halkaa hoos aan loo degin saasaa ilaahay looga baqa hoos aan loo degay ogu ma aha ilaahay ha laga cabsado iyo salaada hala tukado iyo waa halweynkaas caam iyo khaas qof kastaa dhahayo oo dadka uu sheegaya haddii hoos loo degaayo saana salaada loo tukada saana ilaah looga baqa yaa iskale alculamaa lalcawaam shaqa kuma leh inkaarukba dee qof camaadu salaada saana loo tuka haduu yidhah dadka waa lu goynaya ogow meel xumu marsiinaya isagoo dadaalaya gabar baa waxay tihi masal soomaaliya way ogow xikmad soomaalida anfacday le wey waxay tihi beerta intaan dadaal kaga qabo abuurka waa u dugay waa xikmad dadka anfacday qofku waxaa meeshaa laga qaadanaya wixii uusan aqoon isagoo u dadaalayo iska bi'inaya ogow gabar waay beerta adii baa kusoo baxday lahayd ogow waxaadan aqoon adoo u dadaalayaad iska bi'in haddaad marka adoon aqoon masaa-ishan daqaa'iqdood dadka u sheegayso salaada qaabka loo tukadayo masaa'il halisa weeye haddaad dadka u sheegto waa beertii awurkeed dugtay ogow waa hal arrintaaded markaasaa waxaa xaraamahoo sideeda wax banaanba aan hayn masaa-isha daqiiqa ahi ee aan dadka caamka waay dadka khaas iyo caam waxay wada og yihiin aan ahayn cid aan ahal u ahayn tacaadigeedu xaraam kabiira wey inuu ajri iska helo iska dhaafe balliquu canii walow aayatin a nabigu yihi markaasaan dadka wax u sheegaya ho hoosan masaa-isha usii gelaya halweynka hore hadduu joogo qumanya ogow dembiyuu soo xasiliya ajri inuu helo iska dhaaf markaasuu wuxuu leeyahay dakaas haddaan dadaalna laba ajri haddaan waa dadaalaynaa ho haddaan asiibna laba ajriyaan leenahay haddaan gafnana hal ajriyaan leenahay kadaba waaba caami eberah midka saas dhahayaahi hal xaba ma yaqaan ninka markuu ijtihaado inuu ijtihaado fasaxba u heli karay hadduu asiibana laba ajri heli hadduu gafana hal ajri helaya waa ahalka ninkay u ah dee caamada guud ma aha dee caamadu qof walba iska ijtihaadayba diintu waa laabay ogu qofba sid sidii la fiican isaga kaxaynaya o kale saa weeye marka diintu un sida waa waxa weeye addiinu nasiixa diintu waa khayr miirid waa in qofka saatanaa dantaadii la yidhaha saatanaa danku ah markaad leedahay waa masale daqiiqa iyo masale caama haas iyo caamay kala tahay mas'alada caamka qof kasta de waa lawa yaqaan mt salaada hala tukaday waa hala yaqaan qof kasta iska dhahay masalada salaadu saanay ku ansaado dadka ahlo ha dhahaya dadka way dhihi mayaan haddii kale nasiixa noqon maya diinta fasaaday noqon qofka looma khayr miirin addiinu diintu annasiixatu khayr miirid wey qulnaa waxaan idhi liman nebi allow yay u tahay liman hiya nasiixa yay khayr mid u tahay ya rasul ya rasul allah rasuulkiisu qaal rasuulku wuxuu yidhi lilaahi addiinu diintu nasiixatun lilaahi ilaahay bay khayr miirid u tahay sida ilaah khayr miirid ugu tahay isku ijmaalan iska duuduub ilaahay in la rumeeyo in laga cabsado in laga amar qaato wahaakada isaasay ilaahay khayr miid u tahay xaqa ilaah leeyahay oo addoommadiisa ku leeyahay tilmaantay diintu saasay khayr miid alla ugu tahay xaq alla addoommada waxuu le inay rumeeyaan inay caabudaan inay ka cabsadaan inaysan caasin saa xaquuqdaasay ilaah leeyahay diintu sheegto saasay alla khayr miid ugu tahay walikitaabihi ilaahay saad ilahay dantiisay u sheegta mahayda dan ma leh ee xaqa alla leeyahay diintu sheegtayoo saas weeye walikitaabihi kitaabkiisay khayr miirid u tahay oo xaqa kitaabku leeyahay iscadaysay diintiyo in la rumeeyo in la raaco in lagu camal falo in la ixtiraamo diinta kitaabka ilahay la xurmeeyo oon leexanin walirasuulihi rasuulkiisa ayay diintu khayrmiyad u tahay oo sidoo kale in la rumeeyo in la raaco nabiga la adeeco la ixtiraamo nabiga la ihaanin waliaimati lmuslimiina muslimiinta hogaamiyayaalkoodii bay diintu khayrmiyad u tahay waxa weeyaan wixii danta iyagana wixii aan macsi ahayn in lagu raaco in lagu adeeco wixii macsiya ku leexdaan in laga celiyo ka jooga le looga digo wixii khayr ay hilmaamaan in la xasuusiyo saasay xaqoodu yahay xaqoodii sidaas inuu yahay bay diintu sheegto saasay khayrmiirad ugu tahay iyo wacaamatihim muslimiinta dhammaantood bay diintu khayrmiirad u tahay qof walba in xaqiisa loo sheego waxaani dantaada mehe ka joog saanina waa dantaada yeel qof kasta la yidhaha saa un bay khayrmiirad u tahay qof walba xaqiisa la abaarsiiyo rawahu muslimin xadiidkaana muslim baa weli xadiid aada u qaaliyaho haddii hala dhex gala sharxiisa la yidhahdo aada u fogaanaya lakin hore u socon alxadiidu thamin xadidka sideed marwiin waxaa la weriye can ibni cumar cabdullahi ibni cumar baa laga weriy radi allahu canhuma ana rasuul lahi sala allahu alay waslam rasuulka ilahi qaala waa laga weriye umirtu waxaan la amraan uqaatilanas dadka in la dagaalamo xataa yashhadu intay ka qirayaan an shaanigu inuu yahay laa ilaha illa allah ilaah naga mooye ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inuunan jirin shaanigu inuu yahay intay ka qirayaan inaan la dagaalala inaan la dagaalamaan lay amray wa ana muxameda nabi maxamedna rasuulullahi ilahi rasuulkiisa inuu yahay inta ay ka qarayaan inaan la dagaalama lay amray wayuqiimu salaata intay salaada ka oogayaan xuquuqdeeda u dhamaystirayaan wayu'tuu zakata zakada intay ka bixinayaan maxaa meeshaa maqan xajkii iyo iyo iyo iyo soomkiyaa maqan ogow arkaanulislaam isku mar lama waajibine ogow ma isku mar ma isaan imaan marka nabigu sidaan lahaa sala allahu alayhi wasalama a inta dadku mukalaf ku yahay shahaadateynka iyo salaada iyo zakada bis aheyd intaasaa mukalaf lagu aha isku mar ilaa lama waajibine xaggee looga tega hadhiir faida facaluu dalika faidaa facaluu dalika dadku sidaa hadday yeelaan hadeer ma ahan hadeer ma ahan labadaasa usii dhiman dadku hadda waxay ku badbaadayaan saddexdaan ma ahan ee labada kalena ugu dar laakiin markaas saddexdaan keliyahay dadku ku badbaadayeen oo hadda markaas saddexdaasaa loo soo dhiibay nebiga diinta isku mar qur-aanka nabiga looga soo dejinaya diin axkaamte facaluu hadday falaan dalika hadday saddexdaa falaan ilahay waxdaaniyada u qiraan rasuulka aniga risaaladeeda qiraan baa nabigu leeyahy oy salaada xuquuqdeeda u dhamaystiraan oo zakada ay la yimaadaan sa hadday falaan casamo minii aniga waxay iga ilaaliyeen dimaahum dhiigaalkooda iyo amwaalahum xoolahooda iga ilaashadeen casamo minii aniga waxay iga ilaaliyeen safka dimaa'ihim dhiigooda daadintiisiiya iga ilaaliyeen iyo wa iyo wa amwaalahum wa akhda amwaalihim maalkooda la qaadideediya igaiga ilaaliyeen ilaa bixaqi lislaami oo lagu daadinayo laguna qaadayo maahan akda amwaalihim ay iga ilaashadeen dulman ha ku qaydin uma baahna ilaa bixaq ilislam yaa keenayde macnaa qaydka inaan nidhaano waay inaan dhiigooda dulmi ku daadiya waxaad qaydkaas inaad dulman gelida kaa deeqaya bixaq ilislam soo socto hay labadood meel isuma tegayaane safka dimaahin dhiigooda daadintooda iga ilaaliyeen iyo akhda amwaali maalyaalkooda inaan ka qaaday iga ilaaliy ayay iga ilaashadeen waa u ilaashan yihiin dadkaasi waa macsuumu dimaai walamwaal ilaa bixaqi lislaami islaamka xaqiisa islaamkii oo intii ah islaamkii oo shahaadateyinkii iyo salaadii iyo iyo zakadii ah xaqa ay leeyihiin dhiigooda lagu daadiy lagu daadiyo maalkoodana lagu qaada maahan oo macnaha waxa weeyaan qof baa sharcigii xaqii islaamka wuxuu qof amrayaa in dhiiggiisa la daadiyo qofuu dilay waa loo dilaya islaamnimada keentay qofuu gacanka goya waa looga goynaya wahaakada qofaa maalkiisa in laga qaada sharcigu amraya zakadii diya waa laga xoogaya ilaa bixaqi lislaam islaamka xaqiisa lagu qaadayo dhiiggii maalka lagu qaadayo dhiiggiisa lagu daadinayo moogi wa xisaabahum dadka xisaabkoodiyo fiima asaruhu waxay qarsadeen lagu xisaabaayna kainun cala allah cind allahi ilah agtiisa umuhada tacala birusanay waxay qarsadaan hadda naga naga qarsoona ilahay baa ku xisaabinaya naxnu naxkumu bidawaahir wallahu yatawala saraa'ir waxa weeyaan inta muuqata un baana loo diray baa nabigu yii sala allahu alayhi wasalam dadka inaan kula mucaamalno oo qofkii daahirkiisa qumanaan ku arnana aan qumanaantiisa ula dhaqano kii edab darana edab daradiisa lagu qabto waxa uu qarsoona rabbaa loo dahay in la jaajuuso hadda macnaha hur la isugu aadiyo bal inuu khamre guriga ku cabayi hala soo fiiriyo la yidhaahdo gu- guryo loo soo gala ma ahan hadduubaa la dhuuntay maxaad u dabageli faraha ka qaadi macasida hadduubaa la dhuuntay dadka markuu yimaado waaniya war dambiga iska daayi dheh nabigu sala allahu alayhi wasalam waxaa loo sheegay nin saxaabada ka mid ahoo xoogaa khadiicada sameeya waxay nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam an yusalli salaata macana war manala tukada ahl safaanale salaada masjidka kama baxayo dacuuhu faina salaatahu saufa tanf- tanhaar war iska daayu reeraadinina salaadiisa ka reebi doonteen misna nabigu lagu soo noqoy wal uusan nabiga daynaalay weli waa wadaa ma salaada ma iska daay may weli salaada waa inala tukadaa dacuuhu faina salaatahu saufa tanhaar macnaha wey dembi lala jahraayo ma aha ninkan dembi hadduu la jahrayo waa loo qabanaya ogu ee miduu la dhuunta wey in la jaajuusa nabigu ma ogola markaas dhowr goor haddii nabigu ugu yihi salaadiisa hadduuba salaadana la tukado munaafiq mahi o saxaabi kuma dad qof kasta way iska dambaabi kulubna aadama khadaan waa ambiyada macsuumiin maa markii dambe la dhabaalo nin kaale hulku laga laga dabageli maaye jusna guriga gadaal kasoo geli mayna rawahu lbukhari رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير جزائه الحديث التاسع حديث كي سقالات بامروي وحلق وريي عن أبي هريرة صحابي أبي هريرة ليرة عبد الرحمن بن صخر ننكا اللي رهده رير يمن كابا لقوري رضي الله تعالى عنه الله كره للنغضي qaala inuu yidhi baa laga wariyay abi hurayra samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay uu yidhi abu hurayra yaquulu xaaluu rasuulku odhanayaan maqlay isagoo nebigule baan maqlay maa shaygii nahaytukum aan idinka reebo canhu maaga xaggiisa fajtanibuuhu dhinac iska mariya fajtanibuuhu shaygaa dhan iska mariya qofku wixii uu rabo hortiisu keentaa laakiin wixii uusa rabin dhinac ama gadaal unbuu iska mariyaa marka wixii aan idinka reebaa wax fiican meehee ka fogaada unbaa laga rabaa dhan dhan iska mariya waxaasi wax la nacay weeye xagga isaga tuura tafsiil lama gelino awood iyo awood la-aan maku ma la dhihina ogo wamaa amartukum wixii aan idin amro wamaa shayga amartukum aan idin amro bihi maaga shaygii la imaada aan idin idhaahdana fa'tuu waxaad kala timaadaan minhu maaga shaygaa waxaad kala timaadaan mastadactum intaad awoodaan fainamaa ahlaka waxaa halaajiyey aladiina min qablikum kuwa idinka horreeyey ummadihii hore waxaa halaajiyey kahratu masaa'ilihim weydiintooda farabadnaantoodii inay su-aalo badan ambi- nebiyaalkooda weydiinayeen kahratu masaa'ilihim calaa ambiyaa'ihim nebiyaalkooda inay su-aalayaalka ku badin jireen baa halaagtay iyo wakhtilaafuhum ayaga khilaafitaankoodiioo calaa ambiyaa'ihim nebiyaalkooda ay khilaafi jireen markay wax caddayaan sidii marka ha yeelinayaan halaag idinku dhicina waa ka hawshaase la daayo marka waxaa weeya ninka abu hurayra magaca sababta uu ku yeeshay hadda magaca abu hurayre la yidhaahdo wax hurayre la yidhaahu isagu dhalay ma jiree markii uu uu madiino soo galay waa nin reer yamana marka markuu halkaa ka soo hajiray isagiiyo hooyadii isagoo agoon buu ahaaye hooyadiisu soo watay hooyadu marka iyadu mu'minad baysan ahayn waxuu nabiga uu la yimid sala allahu alayhi wasalam naftiisoo iimaan iimaan le iyo hooyadiisoo ciduu uga soo tagay inta way iyadoon mu'min ahayn uu soo watay markuu meeshii yimidna intaan magaciisii la baran oo cabdiraxmaan in la yidhaha iyo cali iyo cumar wax la yidhaha inta la baran dhowr iyo soddon qowl ah ku jirta ninka magaciisii hore wixii uu yahay oo aan kunyada ahayn isimkiisu wuxuu yahay sababta marka magaciisa laysugu khilaafay waa waxay tahay intaan magaciisa la baran markii uu madiine yimidba maalin maalmaha ka mid ahaa aroortii ama hameenkii roob da-ay hadduu soo jarmaadayo wuxuu arkay bisad xalay yar bisad yaroo xalay roob ku da-ay oo kacaddahay oo qarqartay uu arkay qamiis weynuu haystay uu watay buu jeebka soo geliyey jeebkii jeebkiisa soo geliyey markuu nabiga u yimid baa nabigu wuxuu weydiiyey sala allahu alayhi wasalam wax jeebkaaga buuran maxay yihiin markaasu wuxuu yihi hurayratan bisad yar lewa waa nin aad u naxariis badan uu ahaayo baashaa qarqartay oo wax dugaalinaya aan la aragu inta arkay kaani uga raadinaya jeebkiisa dhexe qamiiskiisa jeebkiisa markaasaa nabigu wuxuu yidhi abu hurayrat war waxaa tahay bisaday isagaa yidhi hurayratun bisay bisad yaraa qarqartay aan ma jeebka ku ku wadaa uu yidhi marka abu hurayratun baa tahay
mararka gobolkood maadaama magacaa horeeto nebigu u bixiyey baa nebigu waxaa marar dhacday inuu ugu dhawaaqayo abaa hirin markaasuu wuxuu yidhi bal an abu hurayrata kii horaan rabaa uu yidhi bisad dayara bisad weyn aabbo uma ihi bisad weyn wixii aan magacaan iigu baxay bisad weyn ma ahayna mid yar ahayd mid yaroo dhalatay ahayd magaciisii markaa sidaasaa lagu hilmaamo abu hurayratadii nebigu ku dhawaaqaya qof walba yaa abaa hurayra ya abaa hurayra bisle lahayaa magaciisii hor lama hayo saasa magaciisii marka lagu garan waayoy oo khilaaf u yimid ninkaa nin aad u naxariis badan oo abu hurayra mar kastoo nebiga u yimaadoba salawaatullaahi wasalaamu caleyh isagoo murugi ka muuqato u imaanaya maxaa kuu dhacay nebigu hadduu yidhaahdana wuxuu leena ballo hooyaday waa ay dhibtay waa hooyo oo laguma caasin karayo ha yeeshee markaanu tagaba iyadoo ku caayinaysa wax ku eedaynaysa ayaan u tagaa markaan kasoo tagana iyadoo ku eedaynaysaan kasoo taga nebi allow ilaahay ii bari hooye inuu hanuuni yiri habarta habaar ma dhihin inkaan qabto ha dhimata ma dhihin allaahuma ahdi umma abi hurayrata ilaahu ninkaa hooyadiis hanuunu yidhi gurigiioo ku noqday mase habartii oo marqaansana inta soo qubaysatoy labisatay war nabiga ii geedhahaysu u teg sidaasay markaa isagiio hooyadiis ba laba saxaabi ku noqday abu hurayra ninka la yidhaha marka waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi baa laga wariyey samictu waxaan maqlay rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allaan maqlay yaquulu isagoo rasuulku odhanaya maa nahaytukum wixii aan idinka reebo canumaaga xaggiisa shaygan iska daaya idin idhaahdo faijtanibuuhu shaygaa ka dheeraada ama iska dhinac mariya waxaasi wax la raba mehe xagga isaga tuurawan tafsiil lama gelinin shaygaan inta waxna la ka nahiyee yahay inaan ka tegi weyno ma dhacaydo markaan ka tegi weyno mabana laka reebinba waxaan markaan awoodaan uga tagna aan weyn ilaahay lama siri kara ogow annagoo iska day karna oo iska dayn weynna dhahaynaa laakiin marka dhab ahaan aan isaga dayn weyno manhiyu canhu shaygaani ma ahan inaad doofaar ka qalabto baktiga aada cunto aada been sheegto aada waxhamato waxaasoo dhan inta ay manhiyu canhu yihiin kama tegi weynaydid markaad ka tegi weydo manhiyu canhu ma ahan dad baa cunto doofaarkaaga iska cun waayo baktigaaga iska qalab manhiyu canhu maaha waa lagu fasaxay mar haddaad mar haddaad wax kala weysid beentii markii dani kugu kalifto waa lagu fasaxay naf haddaad ku badbaadinayso xormale iyo maal ku badbaadinayso macnaa waxa weeyaa naftaadiya waxa weeye reehebeelnimo haddii laguu dila war ma ihi ree hebel oo yaataa ree hebel kalaana bal war run sheeg way ku wallaahi inaan ree hebel ahayn ama mid kale aad badbaadinayo in la dila ka baqi war ninkaan ree hebel ma hala daay war waa ku dhaaranaysa inuusan ree hebel ahayn waa beentiyood ajrina ku helaysa soo arki maysa shaygaan inta manhiyu canhu intuu yahay ma ka tegi weynaydi haddaad ka tegi weydo manhiyu canhu maba ahanba wa fasaxdu qabta waa sidaa xantii waa iska markii aad ka tegi weyso waa iska fasaxan tahay iyadoo qaybaheedii lixdii qaybadood lagu fasaxaya aad garanayso waaluma jara waa sidaa kusii maa nahaytukum maa shaygii nahaytukum aan idinka raba canhu maaga xaggiisa shaygaan iska daaya idin idhaahdo dan idinkuguma jirte isku duubkiisa fajtanibuuhu haddaad awoodaan iyo haddaan awoodin ma ahan isku duub uga taga ka dheeraada wamaa shayga amartukum aad idin amraa nabigu yidhi bihi maaga shaygii la imaada aan idin idhaahdana fa'tuka ama amarku amrulwujuub ha ahaado ama amruladbi ha ahaado amrul ibaaxadii dan lagama leh wixii lagu ibaaxeeyo yaa lagu yidhaahdo inaad la timaado inaada la imaan waa isku mid oo istidaacadada kale imuu taas alla aadi maayo ee shaygii lagu amray oo haddaad la timaado aad hawaabka helaydii kulligii la imow sidii tii hore lama dhihine fa'tuu minhu shaygaas waxaad kala timaadaan mastadactum intaad awoodaan tabartiina waxaadan awoodin maba laguu dirinba marka xadiidku wuxuu bayaaninayaa fa'tuu minhu ma stadactum wuxuu bayaaninayaa aayaddii qur-aankaas ittaqu llaha xaqa tuqaatihi cabsida ilaahay uu astaahilo abbaar uu leeyahay waa intaan awoodno inta kalena looma dirin aayaddii qur-aanka ayada la mid aho iyaduna fattaqu llaha ma stadactum hedwaalumajara wuxuu waxaanan awoodin mabana loo dirin ba laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascahaa laakiin wuxuu haddiina laka reebay intay manhiyu canhu yihiin kama tegi weyneyno fainamaa halaka waxaa halaajiyey aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyo umadii hore waxaa halaajiyey oo in doofaara loo nasakho iyo daanyaro iyo cadaab inuu ku cirka uga yimaado iyo halaagaas inuu ku dhaco waxa ugu sababkaheed kadratu masaa'ilihim su-aashooda farabadnaantoodii o calaa ambiyahim nebiyaalkooda ay su-aalo badan weydiinayeen iyo wakhtilaafahum ayaga khilaafitaankoodii calaa ambiyahim nebiyaalkooda ay khilaafi jireen nebiga su-aalay weydiinayaan waa su-aal oo tacanud madaxadayga ee mid cilmi lagu rabo ma ahan su-aal cilmi lagu rabo haddii ay tahay wixii markii nebigu bayaaniyaa la raaci lahaayee maogtahay waa su-aalaan cilmi lagu rabinoo lagu dhibaayo hal yastadiicu rabbuka an yunazila calayna maa'idatan min asamaai ilaahay waxaas ma awoodi karaa iyo arinallaha jahratan si cad ilaahay noo tuso indhahanaga aan ku aragno iyo wahaakada dhibaatooyinkaas waxa weeye dadkii hore ayagaa halaag u keenay bal ilaahayna wuxuu yidhi hadda ogow qur-aanka ku yidhi laa tas'aluu can ashyaa'in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canhaa xiina yunzalu lqur'aanu tubda lakum waxa weeyaan ashyaa haddii laydin weydiiyo idin dhibayda ha su-aalinaynabe waxa weeyaan waxaan ilaahay noo sheegin oo rasuulku noo sheegin sala allahu alayhi wasalam ogaan la-aan loogama aamusin ee ogaala looga aamusay raadinteeda adiga qoditaankeeda maxaa ka rabta faraha kaad rawahu xadiidka waxaa wariyey albukhaariyu muslimun bukhaariga iyo muslim ayaa wariyey su-aasha markii nabiga lagu badiyey dhib badanay gelisay ummadan geliday waan arki doona dib ay ka imaan doonta alxadiiu alcaashir xadiidka tobnaad marwiyin waxaa laga wariyey can abi hurayrata saxaabiga abi hurayre leera baa laga wariyey radia allahu tacala canhu qaala abi hurayra yidhi baa laga wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi in allaha tayibun ilaahay waa mid wanaagsan nadiif mid xumahoo dhan ka hufan weeye ilaahay in allahi ilaahay tayibun mid xuma ka hufan weeye laa yaqbalu alla man aqbalo ilaa tayiban camal xumaha ka nadiifa ma ahe wax kale ma aqbalo camalku waa inuu daahirka iyo baadinkaba uu nadiif ka noqda wax fiican oo hufa noqda daahirka sharciga ha waafaqo baadinka ikhlaas iyo ilaahay darti ha loola yimaado magaratay khushuuc ha lagula yimaado niyaha loola yimaado bis wey camalku markaasuu dayib yahay hebel ha ku arka intay ta dayib ma ahan haddii shuruuddiisii arkaantiisii qayb dhiman yahay dayib ma ahan qabiil lewa laa yaqbalu ilaahay ma aqbalo ilaa ilaa camalan dayiban camalka wanaagsan bisa alla aqbalaha camalka xun niyada xun alla kaa aqbali maayo salaada xun alla kaa aqbali maayo qirada xun alla kaa aqbali maayo se waa saxiix meesha warkusuu ku cadiya arkimidi wixii qumana alla kaa aqbalaya wain allaha ilaahay tacaala dikrigu sareeya amara almu'miniina ilaahay mu'miniinta wuxuu amray bimaa shayga amara uu amray bihi maaga almursaliina rasuulyaalka wixii uu amray ayuu amray oo macnaha waxa weeyaan waa ijmaalan tafsiilka wax badan bay ku kala bedelan yihiin laakiin hadda hal masalaba meesha laga rabaa isticmaalu dayib ilaahay nebiyaalkiiyo rasuulyaalku amray mu'miniintana waa amray waa sidaa shayga dayibka in la isticmaalo mu'miniinta iyo rususha isku siyaa loo loo amray faqaala allahu markaasaa ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha rusul hoy rasuulyaalkiiyo kuwii la dirayo kulu cuna min adayibaati xalaalyaalka wax ka cuna inay macaan tahay shardi ma ahan xikmad soomaaliya ha aheed xalaalima xaraaree ogow waxaan mar hadday xalaal yihiin wax loo bogan le way magarat mmaba xaraaran karaya baleeyo waxaa xaraara wixii xaaraama akhre laguu cadaabaya magarat kuluu cuna